الحمد لله رب العالمين أمر بالإحسان وأخبر أنه يحب المحسنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الملك الحق المبين له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أمر بالإحسان في آيات كثيرة وأخبر أنه يحب المحسنين وأنه مع المحسنين وأنه يجزي المحسنين بالإحسان بارك الله فيكم waxaynu maanta waxoogaa iska xasuusin doonnaa qofka muslimkii had iyo jeraana inuu noqdo qof samafala oo wanaag la yimaada samafalidda iyo wanaag samaynta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu inagu faray aayado fara badan wuxuu alle qur-aankiisa ku sheegay kuwa samafala inuu jecel yahay waxaa kaluu sheegay inuu alle subxaanahu wa tacaala la jiro oo uu weheliyo garab taagan yahay kuwa muxsiniinta ah waxaa kaloo alla sheegay subxaanahu wa tacaala qofkaas muxsinkee samafala inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala isagana u samafali doono waxaa kaloo alla sheegay subxaanahu wa tacaala inuu abaalmarin doono qofka wanaagga sameeya janno inuu ku abaalmarin doono iyo dheeraad oo ah aragtidu alla arki doono subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo alla qur-aanka ku sheegay inaanu dayici doonin ajarka qofka muslimkaee muxsinka ah inaanu dhubin doonin alla subxaanahu wa tacaala camalka qofka hagaajistaa ee camal wanaagsan la yimaada meelo fara badan buu alla kaga hadlay qur-aankiisa samafalidda iyo ixsaanka mar wuxuu kaga hadlaa iimaanka iyo ixsaanka ayuu alla israaciyaa marna iimaanka marna islaamnimada iyo wanaagga ayuu alla israaciyaa marna alla kacabsiga iyo ixsaanka amba samafaliddu alla israaciyaa marna camalka wanaagsan iyo samafalidu alla istabageliya subxaanahu wa tacaala dhammaan aayadahaasoo dhamme waxayna tusayaan qofku inuu samafalo oo wanaagu la yimaado fadliga ay leedahay iyo abaalmarintiisu siday u ballaadhan tahay waxaa la yidhahaa ixsaanka waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood mid waa qofku inuu camalkiisa hagaajiyo oo siduu alle subxaanahu wa tacaala raalliga uu ka yahay inuu ula yimaado marna waxa weeye dad iyaga kula nool ama makhluuqa kaleba inaad u samafasho marna waxa weeye adiga iyo alle waxa idinka dhexeeya inaad hagaajiso waana nooca ugu sarreeya baa la yidhaahdaa ee qofka bini aadamku la yimaada ee samafalidda ah nebiguna sala allahu calayhi wasalam uu fasiray oo ixsaanka markuu ka hadlayay wuxuu yidhi an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilaahay waa inaad u caabuddo sidii uu ku hortaagan yahay oo aad arkayso oo aad indhaa ku hayso waayo haddaanad arkayn dee isagaa ku arkaya buu yidhi alla subxaanahu wa tacaala marka qalbigaagu soo jeeda waa inaadan la caabuddo waa inaad qiniyada gashato alla inuu ku hortaagan yahay subxaana si aad u hesho alla kacabsi iyo khushuuc iyo weynayn aad alla weynaynayso allah subxaana wa tacaala wuxuu faray addoommada muslimiinta inay khalqiga u samafalaan mararka qaarkood samafaliddu waajib bay noqonaysaa mararka qaarkoodna waxay noqotaa tabaruc waxay waajib tahay waalidka inaad u samafasho iyo qaraabada oo aad xidhiidhiso inaad u samafasho jaarka iyo deriska inaad u samafasho qofka martida ku ah iyo inaad u samafasho cidda adiga gacantaada ku jirta hadday addoon tahay iyo hadday xoolo tahay wa bilwaalidayni ixsaana wa bidi lqurbaa walyataama waalmasaakiini waljaari dilqurba waljaari ljunub waalsaaxibi biljanbi wabni sabiili wamaa malakat aymaanukum allah wuxuu leey u samafala waalidkii iyo qaraabada agoonta masaakiinta deriska ka ku dhowya ka kaa durugsanba qofka musaafirka ah ee socotada ah iyo kuwa gacantiina ku jira addoonta idiin ah amba adduunyadaba idiin ah mararka qaarkood allah subxaana wa tacaala wuxuu faraa dadku inay wanaag ku sameeyaan hadalka aad ku hadlayso oo sadaqada caadiga aad bixinaysaa waa sadaqatu tadawuc weeye hadalka wanaagsanina sadaqad buu noqonaya wa qowlu linnaasi xusnaa baa alla yidhi subxaana wa tacaala ey quulu lahum qowlan xasana macnaa dadka markaad la hadlayso hadal wanaagsan oo aan dhiif lahayn waa inaad qofka kula hadasho weeye allah subxaana wa tacaala xataa qofka aada xaqa ku leedahay ama daynta aada ku leedahay xataa hadday mag tahay waa inaad si dabacsan uga doontaa faitibaacun bilmacruufi wa adaaun ilayhi biixsaan labada qofba kan daynta lagu leeyahna waa inuu si wanaagsan iskaga bixiyo ka kulihina waa inuu si dhabiyar uga raadiyo allah subxaana wa tacaala xataa xaqa lagugu leeyahay baad siyaado kula iman karta adigoo wanaag samaynaya khayrukum axsanukum qadaa kaydinku khayrka badani waa qofka sida wanaagsan iskaga bixiya wixii lagu lahaa weeye xataa qofka haddii la dilayo waa in si wanaagsan loo dilo dil sharciyade hadduu mutay weeye neefka xoolaha markaad gowracayso waa in si wanaagsan loo gowraco midi afada waa in lagu gowraco waa inaan midida hortiisa lagu lisin waa in xoolo kaloo arkaya aan la gowracin xataa culimmada qaarkood baa qaba in la waraabiyo oo biyo la siiyo si sakaraadka looga jegiyo waayo xadiid baa wuxuu odhanayaa in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay ilaahay wuxuu waajib ka dhigay shay walba in loo samafalo faidaa qataltum faaxsinu lqitla haddaad wax dilaysaan u qisaasaysaan si wanaagsan u dila waidaa dabaxtum faaxsinu dabiixa markaad wax gowracaysaanna wa si wanaagsan wuxuu gowraca oo midkiin hasof walyaxudda axadukum shafratahu macnaa midida si wanaagsan ha u liso oo midi afle neefka ha ku gowraco neefkana ha uga raaxeeyo inaanad ku gowricin ka wax aada iyo aada u dhibaya midi xunoo rogisa haddaad soo qaadato oo aada kirkirto dee taasi ma aragtay waa neefkuna uu bakteeriya naftana waad ku dhibaysaa xataa sharcigu ma ogola neefka markaad gowracayso inaad luqunta jegiso dadka qaarkood qac ka siisiiya ayaad arkaysaa marka qofka muslimkii waa inuu samafalo weeye xataa wuxuu shareecadeenu ay diidantahay haddii gaalo laysdilo inaan lagu samaynin dhalandoorin oo sanka iyo dhagaha iyo meelaha qaarkood inaan la jarjarin muslada waxa la yidhaahdo shareecada waxaa la diidaya shareecahaan la xarimay neef xoola ah amba ugaadha inta lasoo qabto in lagu dhugtamo oo lagu shiish barto nebiguna uu nacdalayba salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cidda caynkaa la timaada saxaabigii ibnu cumar la odhan jiray ayaa wuxuu soo maray qolo digaagad bay meel ku xidheen kabdhis bay ka dhigteen way ku dhugtamayaan way ku shiish baranayeen markuu soo maray buu yidhi man facala haada waryaa sidan sameeyey oo neefkan intuu xidhay ku dhug baranaya ina rasuula allahi sal alla alay slam lacana man facala haada rasuulka ilaahay wuu nacdalay cidda sidaas samaysay xataa rasuulku wuxuu inoo sheegay sal allahu calayhi wasalam qof dumara oo bisad xidhay dabadeeto cunto iyo biyo midnaba sii weyday inay cadaabka ku gashay waa taagow bisad weeye oo nabigaa sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ana imra'atan dakhalat innaara fii hiratin xabasatha ay bisababi hira waa bisad aan cidina lahayn falaa hiya adcamatha walaa hiya tarakatha taakul min khishaash alardi macnaa iskamay sii deydeen dhulkeeda ha iska qaraabato cuntana iyadu may siinin marka xataa waa inaynu u samafalno noolaha kale innaga inala nool oo waxaa rasuulku sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi nin baa ceel ku dhaaracay ceelkii buu ka soo cabay markuu ceelkii ka soo baxay ayaa wuxuu arkay wa cala albi'ri kalbun yalhad wuxuu arkay ay meelihii biyuhu ay ku daadaateen amba qoyaankii ceelka hareerihiisa ku yaalay ay leefleefaya ayuu arkay dib buu ceelkii ugu noqday weel kale ma hayo khufkiisii amba kamihiisii buu u soo dhaabiyey aygii buu waraabiyey fa shakara allahu lahu fa adkhalahu ljanna dabeeta ilaahay baa ugu mahadnaqay subxaana wa tacaala jannana wuu geliyey marka qofka muslimkii had iyo jeer ale waa inuu wanaagga aada samayso ood ajar aada raadiso nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laga wariyey inuu yidhi qofka waxaa qabrigiisa uu ku helaa toddoba camal ajarkoodu ku helaa isagoo qabrigiisa ku jira hadduu dadka cilmi baro hadduu biyo u sameeyo oo amba barked ha u qodo amba webiya ha u soo duwa amba ceel bariiga ha u qodo ambaba ceelba uu qodo amba dhirba uu beero midho leh amba masaajidba uu dhiso amba kitaab kutubta qur'aanka ah uu qaybiyo ambaba uu ka tago ilmo wanaagsan oo alla dembi dhaaf weydiinaya marka baaraka allahu fiikum had iyo jeer alle waa inaynu ku dadaalnaa ixsaanka iyo wanaag samaynta adduunyada maxaan helayaa un waa inaan ay noqonin sida imika inaga noqotay aquulu hada alqawla waastaqfiru allaha lii walakum inahu huwa alqafuur raxiim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن ديننا دين الرحمة والإحسان islaamnimadu waa diin naxariiseed iyo diin samafal weeye cabdilaahi bn camar ibn caas radia allahu canhumaa waxa uu wariyey nebigu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alraaximuun yarxamuhum araxmaanu kuwa naxariista allah baa u naxariista irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa naxariista ilaaha idinka sarreeya ha idin naxariiste xadiidka waxaa wariyay abu daawuud iyo tirmidi waxaana ku tilmaamay xadiid xasana saxiixa inuu yahay liladiina axsanu lxusna wasiyaada raggi wuxuu leeyahy kuwa samafale waxay leeyihiin janno iyo siyaada amba dheera siyaadadaasi waxay culimmadu ku fasiraan aragtida ilaahay la arki doono subxaanahu wa tacaala marka dayowga muslimiintii had iyo jeeraale waa in la samafalo waxaanad ogaanaysaa ixsaanka tegiddu inay tahay in lagu mudanayo naxariis la'aan hal jazaau lixsaani ila alixsaan baa alla yidhi subxaana wa tacaala ixsaanku abaalmarintiisu waxay tahay wax kale maahe waa wanaag weeye wanaagga aad samayso wanaag buu alle kaaga abaalmarin doonaa subxaana wa tacaala alla ma dayaxayo idan qofka muslimku waa inaad ixsaan samayso haddiise wax kastood qabanayso aad tidhaahdo maxaan ka helay maxaa ii faa'iide ah dee meesha waxaa ka sii socota islaamnimadii baa sii socotaba islaamnimadii oo sii socota ayaad arkaysaaba waxyaabaha dhaca ee intaynu adduunyada korkeeda ay ku nool nahay aynu u soo joognay wax badan baynu ka baran karnaa wax badanna wayna tusaa waxbaa isbedbedela abaaraa dhacaya waxbaynu ka barannaa roobba imanay waxbaa laga bartaa dhibaataa imanaysa waxbaa laga baranayaa iminka ayaamahan u dambaysay sarifku khalkhalka galay wax badan baynu ka barannay waxaynu ka barannay in dadka badankoodu ay leeyihiin waxaan haddaan sameeyo maxaan ka helaya tusaale ahaan qof sarifla'ah amba meherad haysta ayaa qofbaa u imanaya wuxuu odhanayaa waxaan kuu diray toban kun oo shilin amba konton kun oo shilin baan kuu diray ee isii hadda isagaa kuu diray waxba maad qaban lacagtuu kuu diray unbaad adiguna iyadoo waraaqa a siinaysaa amba kaasha wuxuu odhanayaa waxaan goosanaya shan kun baan goosanaya waa ribada lafteedii wey caynu riba ribada noocoo sideediiya wey markaad tidhaahdo warkada oo qofku markuu isagu kuu soo diray ee diritaanka uu leeyahay waxba ha ka goosanin haddaad u dirto xawaalad ka qaado haddaad ugu u dirayso oo meel kale kuleeya igu dir amba qof kale aad ugu dirayso xawaala waa dhici karta waa suurtagal laakiin qofkan isagu kuu soo diray lacagtii uun siinayso inaad wax ka goosata waa ribo xaaraan weeye waa laba lacagood oo isku mid ah waa ribamaaragta waa riba alfadli waa laba shay waa shan waa boqol kun oo somalilan shilina buu qofkani kuu soo diray adiguna boqol kun ayuunbuu kugu leeyihi maxaan helayaa buu ku leeyihi waxaa ku eeto waxaad eedad helaysaa haddaadan xisaabba garanaynin qofka muslimkii markaad boqolaalka kun ee daynta ah dad baa bixiya muslimiina boqolaal kun baa qof ama haysaa wax ka yarbad ama haysaa wax ka badan baad ama haysaa qofka daynta bixinaya ee qofkaan waxba kaga doonaynin wuxuu doonayaa waa maxay ajar soo maaha waa ixsaan dee waa inaad ixsaan samaysaa waa in ixsaan samaysaa war waxaad diraysa wax ka qaad laakiin waxa la laguu soo diray xaqaadayn xaaraan weeye ribaduna waa dembiga keliya ee allah subxaanahu wa tacaala uu qur'aankiisa ku caddeeyey cidda la timaada inuu rabbi la dagaalamayo facdanuu bixarbin min allahi wa rasuuli allah baa la dagaalamaya eedaoka waxaa lagaa doonaya xiliyaha iyo xooggaad alle iskaga celin lahayd ila diinta inaad waxba ixsaana samayso samafali maysid qardulxasan baa la yidhaahdaa ila muslim baa tahay markaad xasanaad iyo wanaag la timaado khasaari maysid allah baa kagu abaalmarinaya subxaana wa tacaala oo ajar baad ku helaysaa ajar baad ku helaysaa fara badan alqardulxasan waa dayn aan dulsaar lahayn oo qofka bixiyey uu ku doonayo imika tani daynba maaha boqolkiisi kunbuu kugu soo dhiibay lacagtan electroniga ah amba nuquudan electroniya ah adiguna waxaad siisa iyadoo warqadun baad siisa bal maxaad ku qaadanaysaa waa riba wey caynu riba wey waa ribada lafteedii wey geelow soco soco markaad ciid daaqdaa laguu yaaba khatarta ugu badan wallaahi halis baynu ku jiraa hadday taas sii socoto khatar baynu ku jiraa khatar waa ixsaan daro wey waana ribadii ribadana guri ba-ayunbaa ka dambeey haddaan la joojin waa marag baa u noqon doontaa wax dhaca marag waayo ilaahay baa dagaal iclaamiyey subxaana wa tacaala markaa sariflayaashu inamada sariflayaasha ah waa in waxan ay iska daayaan dowladdana waxaanu leenahay war waxaan arrintan dhaqaalaha ku saabsan diraasad ka sameeya dhab ah oo cilmi ku dhisan mid sharci ah oo islaami ah iyo kii bini aadamku ay tajribeeyeen ee aqoonta waxa waa in dib loogu eego waxa waxaa ka dhashay wax musiibaa baa ka sii dhashay haddii laislahaa wax ku joojiya sicir barar hala joojiyo sicir bararkii waxa ka sii dhashay wax ka daran oo ribaa baa ka dhashay buugta marka waa wixii dib loo eego idinkuna amba dukaan yar haysoo sandaqad ah amba sarifle shibag sanduuqiisu yahay noqo oo waxaa kugu filan intaad rogaysay waad haysataa meesha waxaad ku haysatay awlba waad ku haysatay waad haysatay marka ixsaanka ayaan laga tegi ixsaanka ayaan laga tegi dad badan oo qaar camaliyad lagu samaynayo iyo qaar buka iyo qaar dulmi lagu haysto intaba waxaa laynaga dalbaday inaynu ducayne qof kastoo muslim oo dhibaataysan dhibaatada allah ka kor qaada qof kastoo muslim oo dhibaataysan dhibaatada allah ka kor qaada ka buka allaha shaafiyo ka buka allaha shaafiyo ka qalliinka lagu samaynayo ilaahay camaliyadda ha ku guuleey cidna u samaynaysa إله الرحمن دقدق الله يرسل اللهم اسقنا قيثا مقيثا هنيئا مريئا عاما صحا طبقا عاجلا غير رائف نافعا غير الضار اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهل والضلك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث والرحمة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام